Haweenka Soomaaliyeed ayaa waxay door weyn oo muhiim ah ka ciyaaraan wax soo saarka beeraha dalka iyagoo sare u qaadaya wax soo saarka dalka iyagoo haddii ay helaan taageero dhinacyo kala duwan leh ay ka gaari karaan beeraha horumar ballaaran oo ay bulshadu baahi weyn u qabaan haddaba qaar ka mid ah haweenka ku nool beeralayda Baarisanguni oo ka mid ah deegaanada Jubbaland ayaa ka warbixiyay tacabka beeraha beeraleyan nahay aa ahay maamada beeraleyan ahay marka beeraha waxaan tacabaa galeyda eh, maxay aheede digirta een, maxay aheede iisheeg eh, bocorka yaanyada tacabnaa ma fahante marka bocorkii iyo yaanyadii hadnaa naga go-eysan ilaahay rasuulka og marka saddex bilood waa beerahan aan sugayna alxamdu rabbilcaalamiin biyaha waa naga baxeen hadda galeedii cudur iyo waxa u amaaday kii kale maa daaqay duwaagta ma fahante marka alxamdu rabbilcaalamiin hadda waa iska fafalhaynaa maxaana sunaa ku shubhaynaa akhrisanhay waa ku shubhaynaa wax anaga aan dhaafayna male marka alxamdulillah rabbilcaalamiin beerihiyaa iska falahaynaa beerihii waxa waaye alxamdulillah shukuur wixii ka helno fuustayaalka ku shubanayna kadib waa haddii macana wax aynoo go-aan ana aynaa go-dan alxamdulillah shukuur rabbilcaalamiin deer horta wax kurax ma baxo gu-ah xelaha gu-ah saan oo kale wa deertin waxawaaye baahadeedaa badan intee lahaas waxawaaye ilmaha dhuxusho u gooy koo bostado usoo fal shin uu gad leeway waxaa lagu buufinaa diisdiis cagaarasho intaasaa lagu buufinaa maalintii haddaan amaado bosta iyo bar waa ka falaha dhulka yaambalama markisiya yaamba hor hataan bosta iyo bar ma fadhiin maalin halahan ilaa halahan oo gabadha anaga aa falni tanaa fadhiin maalin dhulkan hadda halii anaga aa fadhiin laba horta bil iyo bar ahan dhulkan waa fadhiin